Ishacya cudubka saddex iyo afartanaad laakiinse haatan reer yacquubow rabbigii idin uumay wuxuu leeyahay oo reer binu israa'iilow kii idin sameeyey wuxuu leeyahay ha cabsanina waayo anigaa idin soo furtay oo magiciinna idin bixiyey oo kuwayga baad tihiin markaad biyaha dhex maraysaan waan idinla jiri doonaa oo markaad webiyaasha dhex qaadaysaanna idinma qarqarin doonaan markaad dabka ku dhex socotaanna ma guban doontaan ololkuna idinma qabsan doono waayo waxaan ahay rabbiga ilaahiinna ah oo ah kan quduska ah ee reer banu israa'iil iyo badbaadiyihiinna masar baan furashadiinnii u bixiyey oo itoobiya iyo sebana baddelkiinnii indhahayga hortooda waxaad ku ahaydeen kuwa qaali ah oo sharaf badan waanan idin jeclaaday oo sidaas daraaddeed niman baan idinku doorsan doonaa oo dad badan baan naftiinna ku soo beddelan doonaa ha cabsanina waayo waan idinla jiraa oo farcankiinnana xagga bari baan ka keeni doonnaa oo xagga galbeed baan idinka soo ururin doonnaa oo waxaan waqooyi ku odhan doonnaa soo daa oo koonfurna waxaan ku odhan doonnaa ha celin wiilashayda meel fog ka soo kaxee oo gabdhahaygana dhulka darafkiisa ka soo kaxee waana mid kasta oo magacayga loogu yeedho oo aan uumay sharaftayda aawadeed anigaa sameeyey oo aniga suubiyey waxaad soo bixisaan dadka indhaha la' oo indho leh iyo kuwa dhagaha la' oo dhego leh qurumaha oo dhammu ha isu soo wada urureen oo dadyowguna ha soo wada shireen bal yaa iyaga ka mid ah oo waxaan sheegi kara oo waxyaalihii hore noo sheegi kara markhaatiyaashoodii ha keenteen si ay xaq ku noqdaan aawadeed amase ha maqleen oo ha yidhaahdeen taas waa run rabbigu wuxuu leeyahay idinkiiyo addoonkaygii aan doortayba markhaatiyaashaydii baad tihiin inaad ogaataan oo aad i rumaysataan oo aad garataan inaan anigu isagii ahay aniga hortay ilaah lama samayn dabadayna innaba ma jiri doono aniga aniga qudhayda ayaa rabbiga ah oo aniga mooyaane badbaadiye kale ma jiro anigu waan naadiyey oo waan badbaadiyey oo waan muujiyey oo ilaah qalad dhexdiinna kuma uu jirin haddaba sidaas daraaddeed idinku waxaad tihiin markhaatiyaashaydii ayaa rabbigu leeyahay aniguna ilaah baan ahay tan iyo maalintii ugu horraysay anigu waxaan ahay isagii oo mana jiro mid gacantayda wax ka samata bixin kara anigu waan shaqayn doonaa balse yaa hor joogsan kara rabbiga bixiyihiinna ah oo ah kan quduska ah ee reer banu israa'iil wuxuu leeyahay idinka aawadiin ayaan baabuloon ugu ciddiray oo kuweedii cararay oo dhanna kuwaasoo ahaa reer kaldayiin waxaan ku keeni doonaa dooniyaha ay ku faani jireen anigu waxaan ahay rabbiga ah kiina quduska ah iyo abuuraha reer banu israa'iil iyo boqorkiinna sidaas waxaa leh rabbiga badda dhexdeeda jid ka sameeya oo biyaha xoogga badan dhexdoodana dhabe ka hagaajiya kan gaari faraska iyo faraska iyo ciidanka iyo ninka xoogga badan soo bixiya iyagu dhammaantood way wada jibsadaan oo mana ay kici doonaan way baktiyeen oo waxay u dameen sida dubaalad oo kale waxyaalihii hore ha xasuusanina waxyaalihii qadiimka ahaana ha ka fikirina bal eega wax cusub baan samaynayaaye oo haddeer bay soo baxayaan idinku miyaydan garan doonin hataa cidlada dhexdeeda jid baan ka samayn doonaa oo lamadegaanka dhexdiisana webiyo baan ka dhex jeexi doonaa xayawaanka duurka kuwaasoo ah dawacooyinka iyo gorooyaduba way i sharfi doonaan maxaa yeelay cidladan biyo uga siiyaa oo lamadegaankan webiyo uga jeexaa si aan u waraabiyo dadkayga aan doortay oo ah dadkan abuurtay si ay ammaantayda u muujiyaan laakiinse reer yacquubow ima aydan baryin reer israa'iilow waad iga daasheen adhigiinnii qurbaannadiinna la gubo iguma aydan keenin oo allabaryadiinnina iguma aydan sharfin anigu idinkuma aanan dhibin inaad qurbaanno ii bixisaan oo idinkumaana aanan daalin inaad foox ii shidaan qasab macaan lacag iguma aydan soo iibin oo baruurtii allabaryadiinnana igama aydan dherjin laakiinse waxaad aad iigu dhibteen dembiyadiinni oo waxaad igu daaliseen xumaantooyinkiinni aniga qudhayda weeye kan xadgudubyadiinna tirtira aawaday baan u tirtiraa oo dembiyadiinnana sooma aan xasuusan doono bal wax isoo xasuusiyo aynu isla mudacne dacwadiinna soo caddeeya si aad xaq ku noqotaan awowgiinnii hore wuu dembaabay oo macallimiintiinnina way igu xadgudbeen haddaba sidaas daraaddeed waxaan amiiradii meesha quduska ah ka dhigi doonaa wax nijaas ah reer yacquubna habaar baan u daan doonaa oo dadka israa'iilna cay baan u daan doonaa